Qoysas barakaca yaala, isla markaana ku nool kaamka wada-taali magaalada Kalkac ayaa waxa ay sheegeen inay haystaan caqabado ah in lagu haysto halka ay degan yihiin. Qaar ka mid ah qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa ay ka warbixiyeen xilliga ay soo degeen kaamkani iyaga oo maamulka ugu baaqay inay cabashadooda ka soo jawaabaan.
kaam la yidhaahdo wadataal oo ku magac dheer kaam nibcaale Een, meeshaan waxaa jooga dad qaxootiga degan dadkaas qaxootiga ah waxay soo de- meeshaana waxay ahayd meel magaalada ka fog meel onas ah meel magaaladu ay wax dhan ay u jirto dhulkii waa la gatay waa yeelnay dadkii waa isugu yeernay sagaashankii qof mid lixdan lacag aan ka qaadnay shan kun iyo afar boqol oo lacag ah baa odayaashii u dhiibnay waxaan nidhi waa kan lacagta dhulka aan ku badanaynay wixii naga dhimanaa waa kuwaana na- naga qabtay waa nala ka qaatay intaasaasay dhulkan ku deganaayeen haddana waxaa loogu taagan yahay dhulkan idinku mari hidin dad baa iskale meel gaar baa ku degteen waa inaad ka guurtaan haddiina ka guurin askar iyo cadaf baa laydin keenaya oo dowladda galmudug axmed kaariyo qoorqoor maayirka guddoomiye ku-xigeenka duqa magaalada agaasimaha een, dowladda hoose culummada caaqileynta iyo dadka waxgaradka reer nimcaale waxaan u sheegaynaa dulmiyadaasi dhulkaas inay dadkaas nagu haystaan dulmiyadda noocaasa nalaku sameeyey lacag nalakaga cunay shalay nalaku dejiyey jaariyaddaas kale hadda cadaf nalakugu taagan yahay waxaan doonaynaa gacan bara dadkaas in looga qabto dad ayagoo dadku abaaraysan yahay dad soo ceyrtooba yahay oo cawaano leeyahay oo jiis leeyahay oo shaybab leeyahay oo ayagu kaalma rabay ee mar labaad ee, lacagtaas bixiyeen qaaldhaanta aan wadna waxay tahay jaaliyadii reer nimcaale iyo odayaasha iyo suudaanka dadkoodii waxaa cunaya he talay dhul bay u gadeen maantay xifa- goobaha kama xifaaltami karaan dadkii dhulka ay u gadeen maanta wuu kan waxaa la yidhi ka wareega cagafaal marsiinayaa dadweynaha iyo reer nimcaale waxgaradkooda iyo dowladda intaba waxaan ka codsanaynaa dadkaas nagu soo degdego oo dhowr jeer nagu soo noqnoqday oo haddana cagaf cagafka noo diyaarsaday in nalaka eh, nala kaa hadlo in eh, wax nala ka yiraahdo in nala ka soo gaaro annagu meel rug maana samaysan meel aan dib u guurno ma naqaan